أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo faahfaahiino dheeraada ayaa laga helaya khasaaraha kufaarta iyo murtadiinta lagu gaarsiiyey weeraro ka kala dhacay deegana dhaca koonfurta dalka soomaaliya mid ka mid a siyaasiyiinta kooxda hardada soomaaliya ayaa qiray in murtad guurguurta boob xoogan uu ku hayo hantida shacabka magaalada muqdisho isku hormaad xooggan oo sababay khasaare nafeed ayaa ka dhacay magaalada gaalkacyo ee bartamaha dalka soomaaliya maktabka caafimaadka wilaayada jubbada dhexe ayaa bilaabay adeegyo caafimaad oo loo qabanayo bulshada ku dhaqan degmooyinka deegaanada wilaayadaas
يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
waxabeennimo talaadaha labayo tobanka bisha shacbaan sannadka kuna faraboqoafartanlix xijiri ku soo dhowaada warkaas oo faahfaahsan faahfaahiino dheeraada ayaa laga helaya khasaaraha kufaarta ee murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar ka kala dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya warbixinta warkaasi waxaa inoo hayo walaalkeen cabdiqani maxamed waxaa tafaasiil dheeraadaha laga helayaa qarax shalay ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha garoonka diyaaradaha degmada baydhabo oo saldhig ciidan u ah askartaha kufaarta xabashida itoobiya qaraxan oo mujaahidiintu si gaar ah ula beegsadeen askarta itoobiyaanka ayaa sababay khasaare nafeed oo soo gaaray xabashida itoobiya inta la xaqiijiyey waxaa qaraxaas ku baktiyey labo askari oo itoobiyaan ah waxaana ku dhaawacmay saddex askari oo isla xabashida itoobiya ah dhanka kale wilaayada gadoo ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xeradaha askarta kufaarta xabashida itoobiya ee degmada garbaharey oo ka mid ah goobaha cadowga allaha duulaanka kaga sugan yihiin wilaayada gedo waxaana dhawaqa rasaasta dagaalka si aad ah looga maqlay deegaano ka fog degmadaasi dhanka wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xeradaha askarta kufaarta afrikaanta ah ee deegaanka danow sidoo kale isla shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigah murtadiinta ah ee degmada janaale howlgalladan ka kala dhacay wilaayaadka gedo baay iyo shabeellada hoose ayaa imaanaya xilli ciidamada mujaahidiintu ay sii kordhiyeen weerarada ka dhanka ah kufaarta iyo murtadiinta duulaanka gardarrada kusoo qaaday ku dhaqanka shareecada raxmaanka mahadsaned cabdiqani mid ka mid a siyaasiyiinta kooxda hardada soomaaliya ayaa qiray in murtad guurguurta boob xoogan uu ku hayo hantida shacabka magaalada muqdisho warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen cali yare siyaasiyiinta mucaaradka ah ee sida aadka uga soo horjeeda kooxda ridada soomaaliya ayaa ku eedeeyay xasan gurguurta inuu wado siyaasad jahwareerin ah iyagoo ka digay inuu qaado tallaabooyin hal dhinac ah sida ay hadalka u dhigeen hoggaanka kooxda ridada ayay ku eedeeyeen in shacabka muqdisho ku hayo kadeed dhan walba ah sida in dhulalkii la boobayo canshuur xaddaafa lagu soo rogay bulshada islamarkaana dhagxaan lagu jaray waddooyinkii muhiimka ahaa arrinkaas oo hakadgeliyey isku socodka dadweynaha cabdulaahi sheekh xasan oo horey wasiir uga soo noqday nidaamka ridada ah ee dalka ka jira islamarkaana ka mid ahaa la taliyaashii farmaajo ayaa sheegay in kooxda ridada aysan qaban karin wax loogu yeero doorasho qof iyo cod ah yuu yahay qofka idhihi kara shacabka muqdisho deggan ayaa madaxweyne xasan sheekh cunto ud maanta dhex dhigto war idoobta intuu yidhaa dadka saad aragta ogla habeenka iga hurdaayo guryahooda inta loo galo la jijabinayo la raraayo ilmihii iskoolka aada soo noqonayaan gurigoodiiyoo la jabsaday codka xasan ka keena meesha xagee yaallaa inte nasarcaad lama rabo mut marka run laga hadlo shacabka waa kanaahe iyo in kaloo badanona dhegeysanayse meesha xasan yacni magaalada anaa kasoo bilaabaynaa ilaan hadda magaalo kaloo doorasho laga qaban kara maba oga anagu oo xasan ka qaban karee shacabka halkan degan ee afartan milyana oo laba milyan oo ka midow ay dowladdan u tahay dhibaato yacni fiktan u tahay oy miday lacag baada ooy madaxii midig iyo gadaalyo hore looga keena sagaal lacagood maalintii laga qaado iyo mid gurigu hurdaayo inta laga qaato lagu kor gato macalin masaajidka ku cibaadaysay baallaydu la galaan arkin yay tahay cidda doorashada qoladan u qabanaysa xamarka ku dooranaysa marunaan naasu sheegay wuxuu carabaabay murtadkan in madaxa kooxda ridada soomaaliya uu cadaadis dhan weliba ah la maagan yahay shacabka muqdisho si uu xukunka u sii dheeraysto wuxuuna ugu baaqay siyaasiyiinta kale ee mucaaradka ah inay ka hortagaan damaca guracan ee xasan gurguurte mahadsanid cali isku hormaad xooggan oo sababay khasaare nafeed ayaa ka dhacay magaalada gaalkacyo ee bartamaha dalka soomaaliya warkaasi waxaynoo faahfaahinaya walaalkeen abu xasan wararka ka imaanaya gobolka mudug ayaa sheegaya in dagaal culus uu xalay ka dhacay magaalada gaalkacyo kadib markii kooxo hubaysani ay weerartay maleeshiyaad isku dhaf ah oo ka kala tirsanaa maamulada puntland iyo galmudug dagaalkan ayaa sida lagu soo warramaya qaatay saacado badan waxaana dhawaaqa rasaasta labada dhinac ay isweedaarsanayeen laga maqlayay xaafadaha magaalada ilawareedye ayaa tibaaxaya in dagaalkan ugu yaraan lagu dilay hal askari oo ka tirsanaa maleeshiyaadka isku dhafka tiro kalena lagu dhaawacay wararka ayaa intaasi ku daraya in askariga dhintay oo magaciisa lagu sheegay cabaase uu si gaara kaga tirsanaa maleeshiyaadkii ka socday dhinaca maamulka galmudug dhiilo colaadeed ayaa lasoo warinayaa in saaka laga dareemaya magaalada gaalkacyo waxaana jira dhaqdhaqaaqyo ay sameynayaan maleeshiyaad iska soo horjeeda oo ka kala tirsan laba beelood oo walaalo ah oo muddo ku dirirsanaa deegaano ka tirsan gobolka mudug muddo bil ku siman ayaa kasoo wareegatay markii dabley hubaysanay ay weerar culus ku qaaday xabsiga magaalada gaalkacyo kaas oo geystay khasaare baaxad leh oo isugu jiray dhimasho dhaawac iyo weliba burbur hantiyadeed colaadan aan dhammaadka lahayn ee beelaha walaalaha ah ayaa hurinteeda lagu eedeeyaa maamulada dabadhilifyada riddada ee puntland iyo galmudug oo ku howlan fulinta danaha gaalada oo ah kale qoqobka iyo iskudirka beelaha muslimiinta ah ee soomaaliyeed maktabka caafimaadka wilaayada jubbada dhexe ayaa bilaabay adeegyo caafimaad oo loo qabanayo bulshada ku dhaqan degmooyinkai deegaanada wilaayadaas warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen cismaan axmed dhuubow waa qayb ka mid ah adeegyada loo qabanayo bulshada ku hoos nool maamulada wilaayaadka islaamiga ah kaasoo ay si weyn u mahadiyeen bulshada maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa bilaabay mashruuc daryeel caafimaad ah kaas oo ka dhaqangalaya guud ahaanba degmooyinka iyo deegaanada wilaayada mas-uuliyiinta maktabka caafimaadka ayaa waxqabadkii ugu horreeyey oo la xidhiira mashruucan waxa ay ka bilaabeen deegaano hoostaga magaalada jilib bulshada muslimiinta ah ee ku nool deegaanka xaranka ayaa shalay ka faa'iidaystay howlo baaritaano daawo qiibin halka bukaanno kalena loo sameeyey qalliinno caafimaad oo ay u baahnaayeen qaar ka mid ah bulshadii ka faa'iidaysatay howlaha caafimaadda ayaa la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee landalus waxaa meeshaa nooga yimid maktabka caafimaadka ee wilaayada jubbada dhexe waxayna noo qaybiyeen daawooyin tayalla shaybaarro casri ah iyo bukaan kasta oo xanuunka uu sheeganayay daawadiisa la siiyey daawada wax lacag oo nalaga qaada ma laha kulligu lacag la'aan bukaanadana aad iyo aaday u qanceen nin walbana daawadiis wuu qaatay aad iyo aadaan ugu farxsannahay waana soo dhoweyn haddii ilaah yidhaahdo waxay nagu qaabileen weji furan iyo naxariis ballooran ilaahi subxaana wa tacaala ku mahadsan bacdi iyo maktabka caafimaadka ee noo keenay daawo tayo leh baaritaanno sheybaar leh kumiyitiro leh si wanaagsan tartiib leh ilaa idinkiisay daawada u bixiyeen dadkana u qaabileen wayna ku mahadsan yihiin waan soo dhowaynaynaa wax lacag ah ee nalaga qaadayna ma jiro wasalaamu calaykum waraxmatullah waxaa maanta noo imaadeen madkabka caafimaadka jubbada dhexa waxay noo keeneen daawo shaybaaro dhiigga guud waa nagala qaaday waxaa kaloo nagala qaaday kubiyiitir waxaa nala sii daawo lacag la'aan ah beesax bad nagalama qaadan ilaahuma hadda adaa iska leh bismillaahi raxmaan raxiim waxaa noo imaaday maktabka caafimaadka waxaan joogaa tuulada xaranka daawooyna nala sii lacag la'aan ah waana la baaray maasha allah inta barnaamijkaa soo aawsan ilaahay ajir badan ha siiyo miisaankood aakira allah u saar intii shahiid jannada fardoos aclaa ilaahay ku bishaaray alihii wixii noo soo abaabuleen khayr allah ha siiya sida ayay sheegeen mas-uuliyiinta maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa mashruucan waxa ay ka samayn doonaan deegaano kale oo hoostaga magaalada jilib kadibna waxay gaari doonaan degmooyinka kale ee wilaayada halkaasoo ay ka faa'iidaysan doonaan boqolaal kale oo bulsho oo ku nool degmooyinkaasi islamarkaana baahi u qaba adeegyada caafimaad mahadsaned cismaan guud ahaan dhegaystayaal warkii fiidnimo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga andalus caawa waa naga intaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu